إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani iraxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka uu ku jiro taliyo hore ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay degmada hodan ee magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fadhiisan ciidamada shii ay ku leeyihiin deegaanka beriir ee duleedka magaalada afgooye ee shabeellaha hoose iyadoo ciidamada uganda gumaad shacbi ah ka geysteen dalka soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda federaalka sheegay inuusan gararinin wuxuu ugu abaalgudo dhaqamadii ay ka sameeyeen dalka doodo la xiriira ciidamada dowladda federaalka ah ee sida isdabajoogga ah loo leynaya ayaa waxay si xowli ah uga socdaan baraha internetka kadib xasuuqii dhowaan ka dhacay masagawaay kaasoo xarakada shabaabul mujaahidiin ku laysay ciidamo fara badan oo ka tirsan federaalka fagaarayaal ku yaala deegaano ka tirsan wilaayaadka shabeellaha hoose iyo jubbada dhexe ayaa waxaa habeenkii xalay laga daawaday isdaarkii dhowaan alkataa'ib ka soo saartay duulaankii lagu laayay ciidamadii yugandheeska ahaa ee ku sugnaa magaalada buulamareer ciidamada kenya ayaa wiil dhallinyaro ah waxa ay ku dileen magaalada wajeer xilli dadweynaha magaaladaas dhigayeen dibadbax ay ugu cabanayaan koronto la'aan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faahfaahsan ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka uu ku jiro taliyo hore ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay degmada hodan ee magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku saabsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weerar ku qaaday fariisan ciidamada shii ay ku leeyihiin deegaanka beriir ee duleedka magaalada afgooye shabeellaha hoose waxaa faahfaahinaya haashim ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobolka banaadir iyo sidoo kale shabeellada hoose kuwaas oo lagu beegsaday xubno ka tirsan dowladda federaalka ah iyo saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax ku weeraray guri oo xaafadda shiirku leh ee degmada hodan ka deganaa taliyii hore ee booliiska degmada hodan kaas oo lagu magacaabo cabdifitaax qoslaaye qaraxa ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo gaaray taliyihii la beegsaday iyo askartii ilaalada u ahayd waxaana qaraxaas ku dhintay afar askari oo ilaala u ahayd cabdifitaax qoslaaye halka shan kale oo isagii ku jirana ay ku dhaawacmeen qoslaaye oo la sheegay inuu ahaa hadafka qaraxa loola dan lahaa ayaa la sheegay in goobta dhaawiciisa laga qaaday iyadoo loo qaaday xarumo caafimaad howlgallada kala duwan ee ka dhanka saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka islamarkaana ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kusoo badanaya gobolka banaadir shalay ayay ahayd markii ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar kabiina u dhigeen ciidamo ka tirsana kuwa dowladda federaalka kabeenka ayaana ka dhacay duleedka deegaanka garasbaaley ee magaalada muqdisho waxaana lala beegsaday ciidamada dhowaan laga keenay waddanka uganda kuwaas oo la sheegay inay sugayaan amniga magaalada muqdisho waxaase ay la kulmayaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka shabeellada hoosena rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal culus ku qaaday fariisan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin buundada deegaanka beriire oo hoostaga degmada afgooye ciidamada halkaa ku sugan ayaa waxay la kulmeen weerar culus oo kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana la maqlayay dhawaqa rasaasta oo ku hoobanaysa difaacyadii ay ku sugnaayeen ugandhayska welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la-eg yahay jasaaka allahu khayran haashim iyadoo ciidanka yuganda gumaad shacbi ah ka geysteen dalka soomaaliya ayuu madaxweynaha dowladda federaalka sheegay inuusan garanaynin wuxuu ugu abaalgudo dhaqamadii ay ka sameeyeen dalka maxamed amiin ayaa faahfaahinaya
mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa filimkii shalay ay ka soo saartay dagaalkii buulamareer ku soo bandhigtay gumaad ay ciidamada uganda ka geysteen dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellaha hoose sida laga dheehanayay muuqaalka madaxweynaha dalka uganda ayaa ciidamadiisa ugu baaqay ninka xadgudub dumar doonaya in uu soomaaliya aado waxaana filimka lagu soo bandhigay oohinta iyo baroorta dad soomaali ah oo ay caruur iyo haween ugu badan yihiin madaxweynaha dowladda federaalka ayaa dhankiisa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay kaalinta uganda ee soomaaliya isagoo sheegay in ay walaalahood yihiin wuxuuna ciidamadiisa lagu soo tababaray dalka uganda ugu baaqay inay soomaaliya geeyaan wixii ay ciidanka uganda ka barteen haddii walaalaha yugandhiiska ee halkan jooga ay halkan inta ka safreen soomaaliya tageen ku dagaalameen ku dhinteen ku dhaawacmeen sida ugu fiican ee yugandha aan ugu abaalgudi karna waxa waaye wixii ayna bareen oo maanta aadna tusteen in aad ka dhaqangelisaan arradii
waa sax oo kufaar waan nahay laakiin ogow dhulkan waa dhulkeenna waa dhulkii kufaarta iyo dhulkii kiristanka madaxweynaha dalka yuganda baadariga lagu magacaabo yuweri museveni ayaa dhankiisa sheegay war ka duwan kan xasan sheekh wuxuuna ku faanay inay yihiin kufaar kirishtan ah isagoo sheegay in soomaaliya ay leeyihiin
islaamiyiinta waxaan kaga adkaannay soomaaliya markii aan tagnay soomaaliya waxay doqomadan noogu yeerayeen kufaar waa sax oo kufaar waan nahay laakiin ogow dhulkan waa dhulkeenna waa dhulkii kufaarta iyo dhulkii kiristanka
hadalka madaxweynaha yuganda ayaa sidoo kale fadeexad iyo wejgabax ku ah wadaadaha dowladda federaalk oo mar weliba caamada u sheegi jiray in ciidanka uganda iyo kuwo la midka ah aysan wadan magac iyo calan diineed balse ay ku socdaan magac curur waxaana wadaadahaasi ka mid ah bashiir axmed salaad ciidamada imaanayaa horta ciidamo calan gaala sida maaha waa ciidamo maxaanku raha magac urur ama magac qaaradeed ama magac caalan bay sidaan horta ciidamada la siinayo magac diineed sax maaha saan u aaminsanahay
markii aan tagnay soomaaliya waxay doqomadan noogu yeerayeen kufaar waa sax oo kufaar waan nahay laakiin ogow dhulkan waa dhulkeenna waa dhulkii kufaarta iyo dhulkii kiristanka
horta ciidamada la siinayo magac diineed sax maaha saan u aaminsanahay
soomaaliya waxaa lagu soo qaaday dagaal diimeed waxaana muuqanaysa xilligan in la soo gaaray wakhtigii ay shisheeyuhu caddaysan lahaayeen ujeeddadooda halka ummadduna ay ogaanayso wejiga dhabta ah ee ay leeyihiin kuwa soomaalida ah ee la safan shisheeyaha oo ay ugu horreeyaan wadaadaha ay hoteellada dejiyeen doodo la xiriira ciidamada dowladda federaalk ee sida isdaba joogga ah loo laynayo ayaa waxay si xawli ah uga socdaan baraha internetka kadib xasuuqii dhowaan ka dhacay masagawaay kaasoo xarakada shabaabul mujaahidiin ku laysay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya
niyajab xoogle ayaa soo wajahay xubno badan oo ka tirsan dowladda federaalka iyo taageerayaasheeda ka gadaal weerarkii dhowaan ka dhacay deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud halka oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku dishay boqol afartan sagaal askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah ayna ku furatay hubkii iyo gaadiidkii ay wateen dowladda federaalka ayaa ka been sheegta dagaalka iyadoo marka hore sheegteen saddex askari oo keliya ay ka dhaawacantay laakiinse arrinta ayaa cirka isku sii shareertay markii xarakada shabaabul mujaahidiin ay soo bandhigtay meedadka askartii ay laysay iyo gaadiidkii iyo hubkii ay furatay baraha internetka ayaa si weyn waxaa uga socda dooda la xiriira wixii ka dhacay masegawaay iyo weliba weeraradii ka horreeyey iyo beenta dowladda federaalka la soo indhacadaynayso iyo mustaqbal xumada ay wajahayaan ciidamada dowladda federaalka ah khubaro dhanka ciidamada ah ayaa ka mid ah dadka doodaha ka qaybgelaya waxa ay beeninayaan in ciidamada dowladda federaalka ah la soo gaaday
hadduu militarigu moral waayo uu jabo marka maanta waxaanu arkaynaa dee moralkiiba marka caynkaa hubkoodii loogala wareegay iyagoo nool nooloo farfadhiya ee sidan loo qabsanaya inama yaryar yacni ma garan karo qaar baa le waa lasoo gaaday dee isnoo gaadmo xero military oo meeli gaadmo ma leh gaadhadh bay leeyihiinoo sahan bay leeyihiinoo waxay ugu tala galeen haddii halkaa laga soo galayo haddii halkaa laga soo galo inta raacee kala dambaysa defense ku jirta haddii taa lasoo jabsada taa haddii taa lasoo jabsada gurmud waxaanoo dhan waynu garanaynaa laakiin maan garan nin cilmi military loo garan karaana ma jiro
dhowaan war ka yimida dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin oo uu ku dhawaaqay waaliga gobolka shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukaday ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud uu doonayo in furmaha dagaalka ay ku baaba'aan ciidamadii ugu yimida iyaga oo shaqaynaya ee militariga oo ay ku jiraan kuwii lagu soo tababaray dalka eritrea arrintaas ayaa si weyn doodeedu waxay uga taagan tahay xagga internetka iyadoo bulshaduna isla dhex marayaan dadka ugu badan ee hadal hayeen xasan sheekh maxamuud uu doonayo in ciidamadu ay leedaan oo xarakada shabaabul mujaahidiin dhegta dhiigga u wada darto waa taageerayaasha iyo xubnaha dowladda federaalka ah waxayna aaminsan yihiin inuu doonayo in ay u shaqeeyaan kuwo cusuba asiga oo qortay oo keliya
ayuu wuxuu ku tilmaamay ciidamadii eritrea laga keenay inay le- inay dowladda ka tashatay oo yidhaahdeen macnaha qoladan waa qole ay soo tababareen ci- nin madaxweyne oo dictator ah dad aan maskaxdooda bedeli karnay dad aan u talin karna maaha amar diidaya sameynaan kan bay sameynaan ilaa waa ilaa wax aan kala darin iyo wax ka taga aan ka dhigin marka dadka ficiladaas iyo maskaxda ay saaran tahay haddaad ka sugaysaan inay soomaaliya dhinac u jiheeyaan ayna badbaadiyaan horta waxaan u malaynaya fikrad khaldan baad ku socotaan midda kale oon rabaa inaan idin xuso waxaa weeye ha la doodo dowladda buuq ha lagu furo ha lala xisaabtamo xisaabta ayaa loola tegaya xasan maxamuud baa loola tegaya ninka asaga corruptionka iyo dowladda boobku ku jiro haddana intuu banaanka soo istaaga ku dhaha corruption ha la joojiyo war qofku wuxuu asaga daacad ka yahay ayaa loo keeni karaa uu ficil ka samayn karaa laakiin qofku wuxuu asaga ku dhex jiro loogama dacwoon kara soomaaliya runta taas ku sheegno taageerayaasha dowladda federaalka ahi waxa ay sheegayaan in xarakada shabaabul mujaahidiin hubka ay soo bandhigtay uu run yahay ayna ka furatay ciidamada dowladda federaalka ah waxa ay tilmaamayaan in ay tiriyeen goobo badan oo ciidamada dowladda federaalka lagu weeraray islamarkaana eber looga dhigay marka wallaahi waa qaracan waay arrinta sidaan intaas waxaas hubka intaas leeg ciidanka watay waa ciidan badan buu ahaa aniga ma garan karo xaqiiqiyan mana sheegi karo laakiin ilaa hadda haddiiba arrintu ay dami la'dahay oo warkii weli uu socsocoy warka waxaa waaye mar hadduu been yahay laba jeer markuu soo noqdo wuu iska istaagaa Hadduu warkii- daahir oo adag watee nacam warku been ma aha waayo wax been ah inta badan bulshada inaan usoo gudbino annaga laftigeegayna noo ronayn in kow ma aha laba ma aha oo saddex ma aha oo afar ma dheheen saddex iyo toban jeer weeyaan anu intaa tiro ahaan ku hayo inta goobahooda lagu weeraray inta assassination ciidamadii militariga ah midba midku ka qaadan yahay lagu dilaya dadka ku aragtida ah dowladda federaalka ah amaba taageerayaasheeda ahu waxa ay sheegayaan in loo baahan yahay in ciidamadu iska kala tagaan oonin weliba guriga habartii u aado maadaama subax weliba inta lasoo weeraro in badan oo ka mid ah dhegta dhiigga loo darayo hubkii ay wateenna laga qaadanayo oo arrintan waxaa weeye su-aal laga weydiiya haddii kale waxay noqonaysaa arrintan inay layac ku sii socoto oo wixii soo dhacay ay sii socdaan taasoo ah dabargoynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mana ahan wax la daawan karo wax la daawan karo oo sii socon kara ma ahan in maalin walba ciidanka guuta guutanta xaro loogu shubo xarada inta loogu soo galo lagu baabi'iyo wax socon kara ma ahan waxba yaan hadal kale warwareejinin waxa weeye lafta meesha ka qoranta in laga qabay ku baahan ee ku fiican tahay marka een, anigu ma soo dhowaynayo kumana faraxsanin ciidamada ga- xoogga dalka in la kala diro laakiin intay wa- la wada baabi'in lahaa oo hal uu ka soo hareen ood moodda haddana inuu beegsi jiro oo koox gooni oo maaragtay guto gooni iyo ama ciidan magac gooni la laynhayo anigu waxaa ii dhaanta ayagoo reerahooda ku kala noqdaan waanan ku saxaanaya ani fikradeyda markaan saa leeyahay walaaca heesa dadkan oo isugu jira kuwa qurbaha jooga iyo kuwa gudaha dalka jooga waxaa ka daran midka heese ciidamada furumaha ku sugan ee saacad weliba filanaya weerar la mid ah kuwii lagu laayey saaxiibadoodii hore islamarkaasina hubka looga furtay fagaarayaal ku yaala deegaano ka tirsan wilaayaadka shabeellaha hoose iyo jubbada dhexe ayaa waxaa habeenkii xalay laga daawaday isdaarkii dhowaan alkataa'ib soo saartay ee lagu arki karaya qaabkii loo laayay waandheeskii ku sugnaa magaalada buulamareer magaalada saako oo xalay muuqaalkaasi laga daawaday waxaa faahfaahinaya maxamed muuday abu muslim uu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa weriye abu muslim sidoo kale deegaanka kunya borow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa iyadana waxaa laga daawaday xalay muuqaalkii dhawaanalka taa'ib baahisay mahad cubayd ayaa faahfaahinaya
habeennimadii xalay waxaa magaalooyinka kurtunwaare iyo kunyi barrow laga daawaday filimkii cusbaa ee ay maalintii shalay soo saartay mu'asasada alkataa'iba kaasoo ku saabsanaa dagaalkii buulamareer goobaha laga shidayay filimka ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey dadweyne boqolaal ah waxaana ka muuqatay farxadda ay u qabeen muuqaalka alkataa'ib iyo daawashadiisa ugu horreyn ku soo dhowaada qaar ka mid ah dadkii aan kula kulmay kunyo barrow xilli ay daawanayeen filimka jazaak allah khayr waxaa ii muuqanayaa taangiyaal gaala oo la gubayo oo lagaga jawaabay gabdhihii dhabankooda lase dhar maxaa la dhahay waxaa lagaga jawaabay taangiyaal in la gubo waxaa horteeda hadda ka muuqanaya askari ugandhaysa oo daba jeediyo iyo walaalo mujaahidiin oo sii cayrsanaya billad baan u darayaa raggii buundada dhigay ee ilaahay ha barakeeye ee waan bogaadiyey birmaday baraha khayrka waa lagu bulaalaaye marka insha allah waa soo dhoweynaynaa filinkan maasha allah aan leenahay haddaan nahay dad ku dhaqan gobolka shabeellada hoose ama deegaan weynaha kuuyi baroo filanka aan fiirsado soo dhaweynayna sidoo kale bulshada degmada kurtunwaarey ayaa iyaguna sidan aragtidooda uga diibtay filimka gaaladana waxaan leehay digniin waad qabtaan war dalkan iskaga taga rag baale oo dad baale oo ummad baale ummaddani ma ogolo gumaysi iyo bakti iyo fasahaad wax damba oo qarqarisaan ma jiro meel kasta oo joogtaan ama ku geeya ama laba geeye insha allahu tacaala waa la abtarayaa meesha iskaga carar oo taga ha ku mashquulina shacabka iyo dalka iyo dadkaba noo dhaafa taangiyey toltood moodaye wiilku togbaraye alxamdulilah alxamdulilah waxaa caawa ka socda filimkii waxaa nolosheedna caawa aan fiirsanaynaa oo buulamareer gaaladii lagu laayay daraar maxay ahayta ayagoo noolo lasoo qabtayna waa aragnay ayagoo dhaawac waa aragnay ayagoo baktigood la keenay caawana waxaa fiirsanaynaa si loo galay foolxumadooda iyo baroortooda iyo sida isu oynaya si loo laayay aan fiirsanaynaa hadda caawa walaalihii mujaahidiintana waxaa leeyahay meel kastay joogaan taa iyo si ka dara inay ogolaan insha allah ilaah idinkiisa alkataiba ayaa mar weliba looga bartay muuqaalo xiiso badan oo soo jiita indhaha caalamka maadaama iyadu keligeed goobjoog ka tahay fagaarayaasha dagaalka ay ku hardamayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka
warkaan saaka iyo dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon ciidamada kenya ayaa wiil dhalinyaro ah waxa ay ku dileen magaalada wajeer xilli dadweynaha magaaladaas dhigayeen dibadbax ay uga cabanayaan koronto la-aan maxamed ciise ayaa warkaasi faahfaahinaya magaalada wajeer oo ka tirsan dhulka soomaaliyeed oo ay kenya haysato ayaa waxaa ka dhacay dibadbaxyo xoogan kaasoo lagu soo horjeedo korontada ay bixiso kenya dad cariisan ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaalada dhexdeeda iyagoo sheegay inaysan u dulqaadan karin in korontada sidii doona laga yeelo islamarkaana ay lacaga badanna usoo saarto iyagoona sheegay in muddo ay ku nool yihiin islamarkaana aysan arkin waxqabasho dadkan ayaa wax ka sugaya dowladda kenya oo xoog ku haysato dhulka soomaaliyeed dibadbaxyadaas ay dhigayiin ayaana waxaa ka dhashay khasaare kaasoo ah dhimashada hal wiil wiilkan ayaa ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada kenya kadib markii uu ka qayb qaadanayay dibadbaxa wiilkan ayaa lagu magacaabi jiray munazil waxaana u soctay waxbarasho isagoona ahaa fom ama dugsiga sare dadka dibadbaxa ka dhigayay magaalada wajeer ayaa sidaan dibadbaxyadooda u dhacay afar sanaan laynaalnahay wajeer wax wax u qabanaa ma lihin gaafanihii aan wax ka sugayna jenerator ka taadahay haddana hawo kama sugayna baawa ha guurto soolaa ma saaran karaan shacabka dadku waa masaakiin afar sana laylaananahay baawa ha naga guurto hadday wax noo haynin ha naga guurto baawa ende baawa ende dad wax noo qabanaa meeshaan ma jiraan firiijihii kulli waa naga gubteen baawa ha tagta haddaanaan shacabka reer wajeer waa ku dhib qabnaa baawadan madaxdii aan soo dooranne aan wax ka sugayna maandhiwaa tabaaqooda waxaa tahay inay dadka ay saartaan soola marka annaka taanaana shacabka soolaa ma saaran karn maalin kasta saacadda kiyaabaa walaahi lacagta waa soo qortaa nagamana jarto maalmaha ay waxba noo jirin sidaa daraaddeed ana maalin kasta ma nahaan karna soolaalaan iyo lacaglaan iyo istimarlaan kuma juri karna dawladda wax noo qabanayn ananka dhalinyarta shacabka waxaan rabnaa inaan gacantaan wax ku qabsan haddii kale wax noola qabto marka waa isku raacsanna uma baahni mas-uul ugu magacaaban dowladda kenya wajeer ayaa xaqiijiyey in banaanbaxaasi lagu dilay wiil dhallinyaro ah magacayga waa yuusuf maxamed faarax mbiga wajeer west waxaan aad ugu xumahay arrimaha ka dhacay wajeer town maanta oo cunuga yar oo munazil cadow axmed oo form three uu ku dhintay taasay sababtay dadka caan ka sameeyey arrinta kenya power oo abaarba muddoba socotay oo dadka dhibaatoodhin fara badan u geysatay dadkaba dhulalka ballaaran ay haystaan dowladda kenya iyo xabashada etoobiya ayaa waxaa ka jira gumaysi dadban iyagoo dadka markii doona layska dilo korontada laga jarto iyo dhibaatooyin kasii daran ay la kulmaan
mahadsanid maxamed ciise warkii subaxnimo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga intaa